barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duur wanaagsan dhegaystayaal waa ku wadayo barka duurnimo xilliga geeska afrika iyo lixda iyo barka aroornimo xilliga washington d c waa khamiis labada julaay sanadka idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya aniguha jamaal axmed cismaan iyo cabduqaadir maxamed mursal samakaab
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid a warbixin ku saabsan dhallinyaro ku nool magaalada lascaanood oo guulo waaweyn ka gaaray ganacsiyo ay meelo hoose ka soo bilaabeen dhallinyarada waxaan kula talinayaa ciddii fikir ganacsi ama halaboor ganacsi leh inay ganacsigooda sameeyaan hirgeliyaan ma aha muhiimaddu inaad meel sare ka bilowdo ma aha muhiimaddu inaad dhaqaalo weyn raadiso ma aha muhiimaddu inaad meel weyn iyo xafiis weyn ka bilowdo muhiimaddu waxaa weeyaan ina aad barta u yar ee xagga u hoosaysa ka soo bilowdo tallaabooyin fara badan iyo muhiimado fara badanna waad ka dhexlaysaa waxaad kaloo dhegaysan doontaan dhallinyarada puntland oo isku diyaarinaya imtixaanaadka shahaadiga ee dugsiyada sare heesaha aan idin haynana waxaa ka mid ah
adiguna basray sowbanta sowbadii ubadi sowbiiri ii bixi naftuya sowbaaji baabtayaaduu sowbaashir iiguma bedeli ciyaarihii ayaan sidoo kale idin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida maraykanka ayaa diiwaangeliyey ilaa iyo konton kun oo kiisas cusub oo koronavirusa arbacadii sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee royters arrintan waxa ay ka dhigan tahay in kiisaskii ugu badnaa ee taariikhda koronavirus gudaha maraykanka laga diiwaangeliyo tan iyo markii cudurkaasi gudaha waddanka maraykanka uu soo gaaray arrintan waxay daba socotaa xilli sarkaalka sare ee maraykanka u qaabilsan dhinaca cudurrada infekshanka uu ka digay in kiisaska ay gaari karaan maalinkii boqol kun oo kiis haddii dadka maraykanka aanay qaadin tallaabooyin looga hortegayo faafitaanka coronavirus talaadadii waxaa lasoo wariyey halka arbacadeyna konton kun oo kiis lasoo wariyey taas oo micnaheedu ay tahay in taariikhda markii ugu badnayd kiisaskaasi gudaha maraykanka laga soo wariyey ay noqotay maalintii arbacada ee shalay dadweynaha ruushka ayaa ogolaaday inuu awoodda xukunka sii hayo madaxweynaha xilligan ee dalkaasi valadimir putin kadib markii ay haa ugu codeeyeen wax kabeddelka qodob dastuuri ah oo u fasaxaya inuu xukunka sii joogi karo ilaa iyo laba kun iyo afar iyo soddonka dadkii codeeye badankood ayaa fursad u siiyey madaxweynaha muddada dheer soo maamulayay dalka ruushka inuu laba goor oo kale isku soo taagi karo kursiga uu hadda ku fadhiyo ololo xoogan oo dacaayado badan wata iyo mucaaradka oo ku guuldaraystay inay u babacdhigaan ayaa ka caawisay valadimir putin inuu helo natiijadii uu ka doonayay wax kabeddelka qodobka dastuuriga ah ee xadidaya inta goor ee madaxweynaha uu isa soo sharaxi karo madaxweynaha ruushka oo mudaxileedkiisa ay ku eg tahay sanadka laba kun iyo afar iyo labaatanka ayaa laba goor oo dambe oo min lix sannadood ah isku sharaxaya xafiiska madaxweynaha taas oo uu ku doonayo inuu xukunka kusii joogo ilaa iyo sanadka laba kun iyo afar iyo soddonka qaar ka mida dhallinyarada ku nool magaalada laascaanood ee gobolka sool ayaa guulo waaweyn ka gaaray ganacsiyo ay meelo hoose ka soo bilaabeen qaarkood ayaa markii hore ganacsigooda waxa ay ku maalgeliyeen boqol dollar iyo wax ka yar kadibna u rogay shirkado wariyaha v o e da ee magaalada laascaanood cabdikariim olol oo qaar ka mida dhallinyaradaasi la kulmay ayaa warbixintan noo soo diray qaarkood dhallinyaradan ayaa noo sheegay inay ganacsiga meelo hoose ka soo bilaabeen suuqyada kala duwan ayay yimaadeen dhallinyaradani si ay ugu dhiiradaan inay ka shaqaystaan faysal faarax yuusuf waxa uu ka mid yahay dhallinyarada ganacsiga meesha hoose ka soo bilowday waxauna ka warramayaa dadaalkan xagga ganacsiga ay sameeyeen ugu horreyn faysal ayaa ka warramaya barbilowgii shaqada marka uu soo galay suuqa iyo waxyaabihii la kulmay ee haatan horumarka ay sameeyeen runaxaantii horta ganacsiga markaa anagoo bilaawanay leefaloosaan ka soo bilowna meel hoose oo ganacsiga dee runtii qof markuu ganacsanayo dee inuu dee meel hoose kasoo bilaabo wacan janjarada soo hoose soo maro runtii muddo badan ma usii samrina ganacsiga annagoo ah dad badan ah ilaa haduu gruub ah lix qof wuu samrinay runtii wakhti badan baynu qaatinaa ku dadaalno u shaqaysano maanta ilaa xamdigii oo aan taagannahay meel wacan oo aan inteeda gruubkan isku tirna iskaashanay ganacsigana meel wacan gaanay aan horumar gaanay runtii ganacsiga oo haddana lug wacana kaga jirno runtii waxaan rajaynaynaa inaanu runtii ganacsigan ganacsi kasii waaweyn runtii baan rajay doona insha allah sanadaha soo socda xilli aan waraysi kaa qaadaynay oo kale oo aan halkan kuugu nimid ganacsigaagi markaa wuxuu ahaa barbilow maantana meel aad u wanaagsan baad joogtaan bal ka waran dadaalka inaad ka soo samayseen adiga iyo dhallinyarada kale ee suuqa ka ganacsanaysa
cabdikariinow runtii ganacsiga runtii anugu dadku haddaysan u samrin ganacsi runtii fahamkiisa waxa weeye ganacsiga loo samro oo loo adkaysado oo wax walba waa la kulmasaa dad ganacsiga kuwa cambaaranaya dad runtii ku taageersan dad waxaana rajaynaa insha allah in tallaabada hadda aan wadno gobolka solo ku wadno in insha allah aan hore u soconno oo tallaabooyin waaweyn aan runtii riyooyinka saa ugu guulaysano
marka dee ganacsi lagu soo biirayo caqabaduu iska leeyahay waxyaabaha dhallinyaradu idinka baran karayso oo kale baliga war dadku waa horta waa laba nooc qofka horta ganacsiga aqoon u leeyo qof aan aqoon u lahayn labada horta waa isku mid waxaanu isku mid u yihiin qofka ganacsi qofna aragti buu ku fahmaa qofna yacni aqoon buu ku fahmaa ganacsiga in qofku uu samro waayo xaaladda suuqa oo samarka ugu samsa oo aawadeed suuq maruu yacni taagan yahay wanaagsan yahay iyo maruusan wanaagsanaynba labada wa jirtaa teen hadda kambani magac baad la baxdeen marka horena boqol dollar iyo konton dollar baad ku bilowdeen maantana dhaqaalo fiican baad haystaan ka dhallinyarahaan bal ka warran hadda tallaabada halkaad maraysaan ti tallaabadeedu horta waa waa riyo maanta ilaahay nagu guuleeyey oo runtii ka dhalatay riyadaasoo ka dhalatay shirkad shirkadda runtii bilkhayr kambani sidoo kale maxamed jaamac warsamo waxa uu ka mid yahay dhallinyarada magaalada laascaanood ee ganacsiga cusub ku soo kordhiyey oo ka sheekaynayaa sida uu ganacsado iyo waxyaabaha cusub ka dhalinyar ahaanna ay soo kordhiyeen ee horey uga jireen magaalada laascaanood runtii ahna ganacsi fiican oo ka dhinaa magaalada meesha fogada wax loo dirsan jiray ama dhulka maxaan sheegay qaaliga ahaa ee dhul magaalada ka mid aba ay qaali ku ahaan jirtay baanu u jebinay qiimaha wixii hargeysay waxaad ii sheegtay inaad si jimlaa u shaqaysaan shaqadanoo kale dhallinyaradu way ku yaraayeen inay qabtaan magaalada laascaanoodna kama jirin baa qaban jireen fursaddan oo kale bal ka waran fursaddan hore aad iyo aad bay u fiican tahay run ahaan shaqo ahaan iyo maxaan sheegay horumar ahaan magaalada mid walba aad bay ugu fiican tahay annaga aad bay noogu fiican tahay waayo dee markii hore balmatel waxaa jirtay aan ugu iskaacmalgu jirtay kabacdi fakirkan aan ugu dhashay inaanu keenno magaalada aanu arrintaa bilowno ilaahay subxaana wa tacala waa noo suurtageliyey magaaladiina horumar baan usoo kordhinayoo sidoo kale maxamuud nuur maxamed waxa uu ka mid yahay dhallinyarada aqoon-yahanada ee gobolka sool barnaamijka dhallinyarada laanta afka soomaaliga v o a ayaa weydiiyey in dhallinyaradu ay ganacsiga ay ku jiraan ay guula ka gaadhaan sidoo kalena marka ay meel hoose ka soo bilaabaan marka niyahow dhallinyarada waxaan kula talinayaa ciddii fikir ganacsi ama halabuur ganacsi leh inay ganacsigooda sameeyaan hirgeliyaan ma aha muhiimaddu inaad meel sare ka bilowdo ma aha muhiimaddu inaad dhaqaalo weyn raadiso ma aha muhiimaddu inaad meel weyn iyo xafiis weyn ka bilowdo muhiimaddu waxaa weeyaan ina aad barta u yar ee xagga u hoosaysa ka soo bilowdo tallaabooyin fara badan iyo muhiimado fara badanna waad ka dhexlaysaa inaad yeelato ama aad ka barato dhibaatooyinka ganacsiga meelahaad ku jabtay meelahaad ku horumartay qaababkaad ganacsigaa ku horumari karayo inaad waxbarasho qudhaydu cilmi kororsi ay kuu noqon karto maxamuudow dhallinyaradani waxay sheegeen qaarkood inay meel hoose ka soo bilaabeen haatanna ay ganacsi fiican haystaan oo kale waxyaabaha ku dhiirigelinaya inay horey u socdaan oo kale maxaa ka mid ah
horta marka waad qofka horta in hiigsley markaad abuurayso ganacsiga waa ina ganacsigu yool iyo ujeeddo ka leh laakiin haddaada yool iyo ujeeddo kala hayn oo onla un kaa tahay inaad bariiskan kula soo baxdo halkaagaa ku dhaafi maayo laakiin haddaad yool iyo ujeedda iyo fikrad ka leedahay meel kuu muuqato ganacsigaagu horumarayaa waad horumarmaysaa subax kasta waxaad kusoo daraysaa laakiin haddii unla kaa tahay inaad bariiska kala soo baxdo bariiskan baad kala soo baxaysa intaad dhaafimaysa cabdikariin olol v o a magaalada laascaanood markana dhegaystayaal ku soo dhowaada heestan
bandhigin jacayl maan baaqin bilis yahay hortaa maan baahan kuma bogin haween maan beegsan kalbanadan hortaa maan baalin ma bandhigin jacayl maan baaqin bashar kale maan soo boqbooqan bildhan baraf qof maan saarsaarin bashar kale maan soo boqbooqan bildhan baraf qof maan saarsaarin bashar kale maan soo boqbooqan bildhan baraf qof maan saarsaarin bashar kale maan soo boqbooqan bildhan baraf qof maan saarsaarin adiguna basray sawbanta sawbadi ubadi sawbiri iibixi naftuya sawbaaji baabtaya aduu sawbaashir iguma bedeli sawbaalmar adiguna basray sawbanta sawbadi ubadi sawbiri iibixi naftuya sawbaaji baabtaya aduu sawbaashir iguma bedeli sawbaalmar yaa baday wadnaha baaxaaday yaa baray kalgacal beer qaada yaa biday haddana buunbuunin iyo hadal bishmaha baarkooda yaa baday wadnaha baaxaaday yaa baray kalgacal beer qaada yaa biday haddana buunbuunin iyo hadal bishmaha baarkooda cashaqu ka badan ka badan baystayno baayicid ma geeyo soo biirbiir soo cashaqu ka badan baysbaystayno baayicid ma geeyo soo biirbiir soo cashaqu ka badan ka badan baystayno baayicid ma geeyo soo biirbiir soo cashaqu ka badan baysbaystayno baayicid ma geeyo soo biirbiir soo adna bilan haldaa sow beesad barakada kalgacal sow baaldhig sow beeg ku beeg sow baadso ballantana kuu guri sow baayo barashadii kuna baybuyin adna bilan haldhaa sow beesad barakada kalgacal sow baaldhig sow beeg ku beeg sow baadso ballantana kuu guri sow baayo barashada kuna baybuyin
heestaasi halkaayna kaga gudubno dhalinyaro badan oo dhowaan u fariisan doona imtixaanaadka shahaadiga ee iskuullada puntland ayaa waxay casharada ku diyaarsadaan masaajidda si ay ugu diyaargaroobaan imtixaanaadka fasalada sideedaad ee dugsiga dhexe iyo kuwa labiyo tobnaad ee dugsiga sare qaar ka mid ah dhalinyaradan ayaa waxaa la kulmay wariyaha v o a ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf waxayna uga warameen diyaargarowga ay wadaan bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa ciise ismaan aadan waan la soconaa in badan in uu itixaamadii iskuullada national examinationka puntland ay qaadi jirtay in badan uu baaqday Eh, saas oy tahay eh, dadaalkeyna ka- kama meel dhigin oo een, waan sii dadaalaynay intaa uu baaqanayay Een, masaajidka aan waxaanu soo galnaa wakhtiyo kala duwan saanu duurka u soo galno waxaanu ka baxnaa een, casarkii oo kale waa ka casariyeynaa kadib waa ku soo noqonaa een, salaadaha kala duwan baa ku tukanaa eh, masaajidka Eh, habeenbarkii sideed habeenna waa uu kacnaa saanu een, usii wadan lahayn jadwalkeena wax akhris Een, waana uga mahadcelinaynaa een, guddoonka masaajidka ilaahay ha xifdiya marar badan buu baaqday imtixaanka wakhtiyo badan baa idinsoo maray kalsooni intee leeg baa ku qabtaan inaad imtixaankan siday tahay aad uga faa'iidaysataan oo aad u gashaan siyaabo badan wallaahi marar badan oo ay baaqdeen imtixaamada puntland waxyaabo badan oo ay jiraana oo korownuhu ka mid yahay bandowgun uu ka mid yahay ardayduinu isu socon karin oo xaafadahana laisku booqan karin baanu sidaasay tahayna masaajidadaanu nimanaayo uga qayb qaadana afkaarteenna ee ku saabsan si itixaankaana uga guulaysan lahayn
waaya marka ilaa iyo intee maada maalinta diyaarisaan jadwal baa noo degsan wakhtiyo gaara iyo maalmo gaarana maadooyin ba akhrinaa iyo wakhtiyo gaara goormaa imtixaanka geli doontaan oo wasaaradda waxbarashada idiin sheegta imtixaanka ugu dambeyn waxaa gelaynaa afarta julaay labada kun iyo labaatanka insha allah
mid ka mid a dhallinyarada ayaa isagana halka jooga oo mashaahidkan aan ku booqana maantay walaal saaxiib magacaaga sheeg magacaygu waa cabdalla cabdikariin anoo ku hadlay ardayda magaca boosooso public secondary school waa iskoolka muxuu ahay booso secondariga ah weeye waxaan ahay dadka dufcadda sanad ka baxaysa baan ahay insha allah ilaahay hadduu idmo waa fasalkii ugu dambeeyey ee marxaladda iskuullada waxbarasho bal waxaad iga wartaa sidee wax u diyaarisaa runhaantii sanadka waxaanu ka baxaynaa aanu imtixaan waxaa u fariisanaynaa centerlays ah ilaahay uu nagu garabgelayaa oo inkastoo dee caqabado badan nagu soo mxuaha nagu soo food lahaayeen uu ka mid yahay cudurkan covid neyteenkan waxyaabaase duruufo awgood lagu bahalkeeyey ardayda inay macnaha waxbarashadooda ay sii wadaan waayeen insha allah hadeer ugu dambeyn imtixaanka waa geli doonaa insha allah
sidee wax u diyaarisaan marka imtixaanka waxaan ku diyaarinaa masaajidyada inkastoo xaafadaha laisku booqan karin gruubgruubna uma fadhiisan karno loo qof ka badanna uma fadhiisanno hadba maadadii nagu adag ama imtixaanka maalinta aragno imtixaanada maadooyinka ugu baalkaysan inaan xooga aan saarno baa ku dadaalnaa insha allah sidee ugu diyaargarowda marka inaa imtixaanka fadhiisato waxaan ugu diyaargarownaa ardaydu inay muxuu ahay inay ardaydu ee gruubyo isku bahalgayso isu kala saadho qaab ay wax ku akhrinayaan ardayda kuwa brefatka ah kuwa lowga kuwa medhalka ah inay isku urursadaan kuwa macnaha kuwa sare iyo kuwa hoose inay iskaabsadaan si macnaha natiijo fiican arday walba uga baxo maxay ku kala duwan yihiin marka xilliga hore a imtixaanka diyaarin jidheen iyo xilligan oo aad diyaarinaysaan oo xilliga xagaaga ah magaalada boosaaso ku sugantihiin xilliyadii hore magaalada waa ka tegi jirheen ama waa laga xagaabixi jiray oo imtixaanka waxaa la geli jiray bishii shanaad oo kale kadib baa la xagaabixi jiray marka xanuunno yimi awgeys imtixaanka marar badan dib u dhacayn muxuu kaaga duwan yahay sanadkan run ahaantii ardaydu imtixaanka waxaa la qaadi jiray awal waxaa la qaadi jiray maay baa la qaadi jiray adugu hadba intii kasoo foodle baa lagu qaadi jiray sanadka laakiin waxaa la qaadaya julaay afarteeda imtixaanka u fariisana maalin sabtiya duruufo awgood baana degeeyey in xilliga imtixaanka loo fadhiisto ma garatay run ahaantii ardaydu wax badan waa iska bedeleen waayo dee ardaydu imtixaanka markii xilli caadiya lagu qoondeeyo oo la dhaho xilligaas imtixaanka u fadhiisanaysaan waa macquul inay xoogga dadaalka saaraan laakiin duruufo awgood hadda ardayda laga yaaba in hadda wax badan ay ka qaban yihiin imtixaankiina si keliisa lagu soo muxuaha lagu baalkeeyey maxaa u malaynaysaa in sanadkan imtixaanka uu noqon doono maadaama marar badan uu baaqday ma inuu fududaado mise inuu adkaado runhaantii waxaan dowladdu sida aan rajeynayno imtixaanka wuxuu noqonayaa mid fudud waayo dee khalkhal badan oo imtixaanka annaga duruusaha mxuaha casharada naga galay baa sababay marka imtixaanku inuu in macnaha sidii wax in wax laga bedelo sababay marka waxaan rajaynaynaa macnaha sidii waagii hore loo qaadi jiray sanadadii hore in loo qaadi jiray in sanadka wax badan laga bedelo baan rajaynaynaa insha allah dadaal laguma yaraa oo ardaydu guryaha badanaa iskuma tagno oo masaajida masaajidada iskula tagnaa wax badanna iskuma aan ballansano adugu labo saddex ka badan iskuma baalkaysano goonigoonina baan u fadhiisanaa aan geesgees aan u fadhiisanaa aanu si macnaha ardayda ardaydu ay isku isku heer ay noqdaan waxbarashada kuwa ardayda brefadka oo sareeya oo iyo kuwa lowga oo hooseeya si ay u noqdaan kuwa same ah si ardaydu ay u noqdaan mutawaasim ama macnaha arday isku baalkaysanoo dhexdhexaadin ah masaajidkaan ku diyaarinaa waxaanu soo galnaa galabtii saddexda goortii casarkii baan waxaanu ka baxnaa ceshihii subax alafsideena waanu soo fadhiisana haddii guryaha aanu qof qofka gurigiisa uu ku akhrisanayana waa macquul laakiin badanaa masaajidkaanu isku baalkaysana ardayda masaajidada inaa imtixaanka ku diyaarisaan oo aad isku kaashataan maxaa ku doorateen waxaanu ku doorannay ardaydu mxuahay badan dadku isku mid maaha dad baan guryahooda marooxaad ku xidhnayn masaajidku waa ka bahalkaysan yahay waana ka degan yahay xagga guryaha markii loo fiiriyo laga yaabay in arday guri fog ka yimaaday iyo arday mxuaha inayna isku imaakan jirin masaajidka ugu dhow inay isugu iman karaan labada arday oo macnaha isu baahan macnaha inay wax ku bahalkaystaan inay masaajidka ugu dhow ay yimaadaan waayo masaajidku markii guriga loo fiiriyo waa ka bahalkaysan yahay arday ma jidhaa masaajidka seexata habeenkii ilaa iyo xilli dambe wax diyaareen waa jiraan laakiin ardaydu dee badanaa ardaydu badanaa ma seexdaan oo arday dhifdhif ah ayaa seexata masaajidyada oo dee markaa rabaa inay macnaha xaqriskooda ay sii wataan jecel in habeenkii saamka dambe inay kacaan oo wax u baalkayaan inay jecel laakiin badanaa ardaydu guryahooda iska aadaan iska hoytagaan haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii cayaaraha waxaa inoo haya jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha dhegeystayaal shalay waxaa la ciyaaray kulmo ka tirsan horyaalada ingiriiska talyaaniga iyo sidoo kale sbain waxaana haddii aynu ku horumarno dhinacayo dalkaasi talyaaniga kulmada la dheelay naadiga bolonya ayaa gegadeeda ku martigelisay naadiga kalyari waxaana ay ku kala baxeen gooli gool bareeja naadiga fiorentina ayaa martigelisay naadiga saswolo waxaana ay kala kulantay guuldarro saddex gooli gool ah oo naadiga fiorentina gurigeeda lagu dhadhansiiyey guuldaradaas helas verona oo martigelisay naadiga barma waxaay uga wadronaatay saddex gool iyo laba gool leje ayaa waxa ay guuldaro kala kulantay oo gurigooda ah weliba naadiga zamdoria oo laba gooli gool kala kulantay sbal ayaa la kulantay naadiga ac milan waxaana ay ku kala baxeen bareejo laba iyo laba hase yeeshee kulanka xiisaha badan wuxuu ahaa inter oo ku durdurisay naadiga bresia ugana awood roonaatay lix gool iyo waxba ciidanada ashley young alex sanges de ambrosio gagliardini ericson iyo kandreva ayaa u dhaliyey lixda gool ee naadiga kubadda cagta inter milan ay ku badisay maanta adlaan ayaa la dheeli doonta naadiga napoli halka roman ay la ciyaari doonta naadiga udinese horyaalkaasi waxaa hogaaminaya naadiga kubadda cagta ee yuventus oo iyadu kulan oo ciyaartay iska leh dhibca halka lazio ay kulmo intaa la mid ah oo dheeshay iska leedahay dhibcood inter ayaa iska leh halka atlana ay dhibcood iska leedahay dhinacayo dalka spain kulmo xiiso badan ayaa maanta dhacay deportivo alaves ayaa waxa ay la ciyaartay naadiga granada waxaana ay uga wudronaatay naadiga garanada oo ku badisay laba gool iyo waxba oo deportivo alves ay guuldaradaasi la kulantay valencia ayaa guuldaro xanuun badan gegadeeda kala kulantay naadiga atletic club waxaana ay ku dhammaatay ciyaartaasi laba gool iyo waxba real betis waxa ay la ciyaartay naadiga velreal laba gool iyo waxba naadiga velreal oo marti ahayd ayaa ku awodronaatay halka rey valladolid iyo levente ay brejo iyo eber iyo eber ay isla dhaafi waayeen maanta naadiga eber ayaa la ciyaari doontaa naadiga osasuna real sociedad waxay la ciyaari doontaa naadiga sbanyol halka real madrid oo horyaalka hogaaminaysa la ciyaari doonta naadiga khitaave horyaalka waxaa hogaaminaya naadiga real madrid oo iyadu markaa soldon iyo laba kulan oo ciyaartay iskale toddobaatan iyo koo dhibcood barcelona ayaa toddobaatan dhibc iskale soddon iyo saddex kulan ciyaartay halka atletico madrid ay konton sagaal dhibc iska leedahay sevilla konton iyo toddoba dhibcood ay iska leedahay dhinacayo dalkaasi ingiriiska kulamo kale oo xiiso badan ayaa la dheelay waxaana ay kooxoy isku arkeen naadiga baranmouth ayaa la ciyaartay naadiga newcastle united waxaana ay ku dhammaatay ciyaartaasi afar gool iyo gool naadiga newcastle ayaa ku awoodronaatay halka arsenal ay afar gooli waxba kaga awoodronaatay naadiga norwich waxaana naadiga arsenal ay u suurgashay in kaalin toddobaad ay sii gasho maadaama guushaasi muhiimka ay gaartay everton oo martigelisay naadiga lester waxay ugu awoodronaatay laba gooli gool oo naadiga lester ay guuldaro kala kulantay westerham ayaa guuldaro xanuun badan duldhigtay naadiga chelsea waxaana ciyaartaasi ku dhamaatay saddex gool iyo laba gool oo naadiga kubadda cagta chelsea guuldaro la kulantay labada gool naadiga chelsea waxa u dhaliyay ciiriyaan william oo midriwaro uu ahaa halka naadiga kubadda cagta ee westham daqiiqadii ugu dambeeyey ciyaaryahan yar malenko u dhaliyay goolkii guusha islamar ahaantaasina ka dhigay ciyaarta saddex gool iyo laba gool maanta naadiga kubadda cagta sheffield united ayaa la ciyaari doonta naadiga tottenham halka mancity ay la dheeli doonta naadiga liverpool liverpool ayaa horey horyaalkaasi u xaqiijisay inay ku guuleysatay halka manchester city ay kaalinta labaad ku jirto waxaana kooxuhu ay u kala horeeyaan naadiga liverpool horyaalka ku guuleysatay iska leedahay siddeetan iyo lix dhibcood manchester city waxay leedahay lixdan iyo saddex dhibcood leicester waxay leedahay konton shan dhibcood chelsea waxay iska leedahay konton afar dhibcood halka manchester united ay iska leedahay konton iyo laba dhibcood dhegeystayaal waxaybaa kusoo kordhawaad gudbin doonaa xubinta ciyaar halkaasi inoo joogto
haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii dhagaxa luulka waxaa ku luuqaynaya najiib alfa
sidii dhamankio dhagaxa dhulka dahabka dhiinkio khayraadka dhulka qureesh qalaadiyo dhammaysugubi idibka noloshiyo dhigaha farxadda qureesh qalaadiyo dhammaysugubi idibka noloshiyo dhigaha farxadda dhahadhaxasha midaan dhugashada ku dhaygagayay dabadabaakiyo dhinaca beerka dartaa dhimirkiyo dhibshiidka jiidka ahaa quruxka dhowrsa oo hidahadhaxasha midaan dhugashada ku dhaygagayay kudaartayada lifayda dhashe miyaan dhalanteed ku dhaafsan karaa sidii dhoolkiyo dhibaxa roobka xareed darqatiyo dhirtoodka oglaa sidii dhoolkiyo dhibaxa roobka xareed darqatiyo dhirtoodka oglaa balaal ubax loo mayaha buuxshaay ilwa dabanliyo dhabeel edabla'a balaal ubax loo mayaha buuxshaay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada oo idinla socotinayaan anigoo jamaal axmed cusmaan iyo cabduqaadir maxamed mursal samarkaab waa naga intaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
shin nasabkiyo dhuxii sharafka midaan dhaqdaya ee dhigeeda ka xuushay midaan dhaarteen u dhigbaxaya laftaad dhabarkiyo dhumaha wadnaha shin nasabkiyo dhuxii sharafka midaan dhaqdaya ee dhigeeda ka xuushay midaan dhaarteen u dhigbaxaya laftaad dhabarkiyo dhumaha wadnaha haddii adiga idhiiri gasho ku dhaartayada lifayda dhashe miyaan dhalanteed ku dhaafsan karaa isay adiga qalbiga dhayayo haddii adiga idhiiri gasho ku dhaartayada lifayda dhashe miyaan dhalanteed ku dhaafsan karaa say adiga qalbiga dhaya